ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun adeer uu dhacay barnaamijka aada u kala xumaan shabeelada hoose ka dhacday barnaamijkana muddooyinkan dambe uu soco socday dagaal beeleed uu ahaa meel laisku gubi iyo guri laisku gubi iyo beele laisku gubi way socdeen laakiin tan soomaaliya weligeed kama dhicin si xala dhacday maxaa dhacay marka adeer waxaa dhacday islaam dabadir ah iyo caruurteedaaheed ayaa xalay lagu gubay gobolka shabeellada hoose haasatan tuul la yiraahdo dudume waxay u dhow yahay galbeena u dhowda adeer marka bal waxaad faahfaahin naga siisaa tirada dadka dhintay iyo sida ay u dhinteen adeer dadka dhinteen waxa waaye todoba ruux waaye goormay waxaanay dhaceen adeer waxay dhaceen xalay afar sac ay dhaceen dadkii guriga lagu galay waa la dilay waa lasoo geliyay meydkoodii in laskor saaray ayaa dib la qabadsiiyey marka ay arrintani dhacaysay guriga dad intee leeg baa ku sugnaa adeer guriga waxaa joogay markaas sideed ruux aa joogeen islaanta qashay dagaalkii markay dadkan ay soo gargaraaceen waxay iska heysay ilmihii la mataabanaya iska heysay islaantana islaan waa ku jirta mataabanaya iska heysay markay baxday islaantii waxay sameeyeen islaantii weyneed oo ayay ahayd iyo todob iyo lixdii carruur ay ay dileen wayna gubeen intaasaa ku sugnaa guriga adeer aabihii carruurtan dhalay aawey markaa aabbahaas wuu dhintay wuu dhintay afar bilood kahor uu dhintay aabahooda hooyada baxsatay marka hadda xaaladeedu waa sidee wallaahi hooyada ilaa hadda way shoogsan tahay foolay ku jirtaa arrin fool xum waayo aan kala sameeyey goorma ayaad idinku ka war hesheen waxaan ka war helnay markii ay soo galeen nimankii ay soo galeen maarmadii horteesaa noo imaatay arrintii markay noo sheegtay waxyar kadibna waxaan ka war helnay qabla ka war helnay xabadda markay dhacdo kadib dadkan waa dadkii meydkii aruursadeen meel banaan ay geesteen waxay kor saareen balay kor saareen dibay qabadsiiyeen adeer marka dadkii falkan geystay maxaad ka qabateen idinku dagaal qabiiladaa socday dadka falka geysteen tiradooda ee toban ruux aheyd dadkii guriga soo galay tobankaas ruuxa dhibka geysatay marka adeer dagaalkaas ayaatan ka socday gobolka shabeellada hoose muddo afar sana socdaa dagaalkaas ilaa haddana cid wax ka qabatay iyo dawlad wax ka qabatay ma jirto dadkiina waa isku fiirsaday dadkiina waa iskaga dhex baxay ilaa dadka iska guwaan bermageeda iska dilaan dagaal wiligiis xataa madici jireen bermageeda la iska dilo laakiin dagaalkan hadda waxa wuxuu saf ku hayaa in bermageeda la iska dilo oo dad la gubo
waa tahay sidaad ii sheegtay aabihii carruurtan dhalay wuu dhintay marka maxay tahay baad isleedahay sababta reerkan loo soo beegsaday reerka meesha dad badanaa degnaa reerkan waxaa kaligooday ahaayeen beesha kaligooday ku ahaayeen meesha beeshii kalaa soo weerarsay cabsi intee leg baa idinka haysa in mar kale arrintan oo kale ay dhacdo imika wallaahi adeer mar hadday bilaabatay in arrintaas si u dhaqsiyaa badan wax laga qabto caanadaa dabada la qabtaa ay soomaali dhahdaa in baashaan dabada laga qabto oo biyo qabow lasoo dhex dhigo wax xoolo ah ama hanti ah oo la dhacay ama la gubay ma jirtaa adeer way jirtaa waxay gubeen eli ku keedsaneed guriga ilaa soddon loore ahayd macal gurigay gubeen ku jirtay galeydii oolan moro ku jiray waxaa ku jiray shan neef oo ari ah toddoba neef oo laa ay ka wateen meesha wax gurmada oo dhinaca dawladda ka yimid ama cid arrintan soo dhex gashay ma jirtaa ilaa imika ilaa hadda ma jirto ilaa hadda iska dhaaf gurmud iska dhaafay ilaa hadda qofka cambaareeyey oo mas-uul dawladda sheegtay ma jirto